barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com jimco wanaagsan duur wanaagsan dhegaystayaal waa november sagaal sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegi doonno agabkii hore ee ay isticmaali jireen soomaalidii hore dharka maaragtaa habluhu xidhanayeen ama inamadu xidhanayeen ama hubka ay qaadanayeen inaku wuxuu qaadanayay gundhate uu qarqarqaawina go'san u lahaa timo weyn buu lahaa fidhib oo u dhaqaanin jiray fidhib buu gashan jiray
waxaad sidoo kale maqli doontaan inta barnaamijku u socdo dhinaca heesaha waxaana idin haynaa maanta
hadduu ruux daacad yahay jacaylkuna uu dardaro sidaydana uu degdego
waxaad kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka maamulka madaxweyne trump ayaa adkaynaya dadka magangelyada soo weydiisanaya ee xadka maraykanka iyo mexico waxaana uu sheegay in cid kasta oo si sharci darra ay ku soo gasha maraykanka aanay sharci u heli doonin magangelyo amar cusub oo ay si wada jira u soo saareen hay-adaha cadaaladda iyo nabadgelyada qaranka maraykanka ayay ku sheegeen in madaxweynuhu awood buuxdo u leeyahay inuu adkeeyo sharciga dadka magangelyada soo weydiisanaya sharcigan ayaa milmari doona islamarka la baahiyo umana baahnaan doono inuu maro wadiiqooyinka kale ee caadiga ah ee baahinta iyo talabixinta ku salaysnayd xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay qaybta waqooyi ee gobolka california kadib markii uu dab xoog leh uu baabi'iyey deegaano ku yaala dhinaca waqooyi saraakiisha debdemiska gobolka ayaa sheegay in dabka uu baabi'iyey magaalada yar ee baradise tiro dad ah ayaana lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen dabka hase yeeshee ma cadda weli inta uu la egyahay khasaaraha soo gaaray dadka dabka ayaa gubay dhul gaaraya sagaal iyo lixdan kilomitir oo iskuweer ah waxaana uu ku qasbay dadka magaalada baradise in ay ka baxaan saraakiisha ayaa ku waramaya in dabka la filayo in uu kusii fido deegaanada kale ee u dhowdhow magaaladan magaaladan oo uu dabka aafeeyey ee baradise ayaa dhacday inta u dhexeysa bariga chico iyo waqooyiga sacramento waxaana ku nool ilaa iyo lix iyo labaatan kun oo ruux wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna dhegeysanaysaan markanoo kale jimco kasta xiliyadan waxaad nooga barateen barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa toddobaadkan magaalada boorama ka soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalin walba oo jimcaha aad hadahan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo aan idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good waxay noogu martiyey abwaan dhaqanka soomaalida in badan aqoon u leh oo aan marar horena ka waraysanay sooyaalka dhaqanka soomaalida waana abwaan muuse axmed carab mawduucan barnaamijkeennan ku soo qaadanaynaa wuxuu ku saabsan yahay noocyada agabkii kala duwanaa ee soomaalidu wakhtiyadii hore isticmaali jirtay iyo wixii ay ka samayn jireen agabkaasi oo iskugu jiray kuwa cuntada kuwa huga u ahaa ee ay xidhan jireen iyo sidoo kale soortii ay karsan jireen ee gasiinka u ahayd ugu horreyn waxaan weydiiyey abwaan muuse soomaalidu wakhtiyadii hore weelka waxay ka qoran jireen dhirta yaa samayn jiray ee aqoon u lahaa ma ragga mise haweenka mase jireen agab bannaanka uga iman jiray wakhtiyada hore soomaalida rag baa samayni jiray magac leh waxaa la odhan jiray rag waxaa ka mid a cali qoryaale la odhan jiray ayaa ka mid a maxaa cali qoryaale lagu loogu bixiyey xeedhooyinkuu qori jiray xeedhooyinka ayuu qori jiray wuxuu wuxuu qori jiray kubaayadaha shaaha lagu cabo haa koobka ayuu qori jiray wuxuu qori jiray fadhaalada wax lagu cuno wuu wada xarri jiray ma garanaysaa Ee, wuxuu wuxuu samayn jiray mooyo mooyaha wuxuu samayn jiray weysooyinka salaada lagu tukado ayuu samayn jiray wax kastaba ge- eh, maaragta hiddii dhaqankeenu geedku maaragta ayuu ka tallaalaa oo laga samayn jiray markaa ma dhir gaaraa laga qori jiray mise dhir walba waa laga qori jiray geed kasta waa laga qori jiray miya dhir kasta lagama qoro wax xagarkaa laga qoraa waxaa laga qoraa woobka ayaa ayaa laga qoraa waxaa laga qoraa maaragta bardada geedka la yidhaaho ee kaymaha ka baxa ee i- iya- i- iyaa laga qoraa dhowrkaa geed baa laga qoraa Ee, maaragta weelasha wax lagu cunay iyo xeedhooyinkaba gebi waxaa jiri jiray dhar la xidho dharkaa la xidho inta magaalooyinka laga helo mooyaane ee labadii gooy cadcaddaa ay ka mid ahaayeen dhar kale oo dhaqan ahaan dadkaa reer guuraaga ee soomaalidu samaysan jiray ma jirti waxaa jiray dharka maaragtaa habluhu xidhanayeen ama inamadu xidhanayeen ama hubka ay qaadanayeen inaku wuxuu qaadanayay gundhate uu qarqar taawanaa go'sanuu lahaa timo weyn buu lahaa filim oo u dhaqaalin jiray filim buu gashan jiray oo ku feedho gundhataha wuu fadqin jiray kolkuu farqiyo wuu rigi jiray caaradana wuu soohi jiray qolxad ku xidhan jiray baahdehaadhay ayuu xidhan jiray shucubyo iyaa iyaa qolxadka ka laalaada lacag maaragtaa e- e, berigaa soconaysay oo ingiriisiya ka hadhay ayay daldaloolin jireen markaasay ka raali jiray qulub qalab qulub qalab qulub macadhafoon dhalaala oo bilaawaha xagga dambe iyo xagga horeba loo xagga dambe ee dheer iyo maaragta halka bilaawaha qolxadka laga gelinayo bir dhalaasho ku lahaa jiray taa waxa ee, ee, ee, maaragta xigayay warankii oo laba jufaalo ah ayaa ay oo- oo dhulka loogu tur- turqi jiray jufada oon la tiiri jirin sidaasaa loogu taagi jiray kolba geed ku dhasanay ama halkii arrin lagu hayo ma garanaysaa halkaa agtiisa iyo sidaa ugu midi jiray wuuna isku ilaalinayaa garo waxaa ku xigay gaashaankii oo dhagaxa iskaga dhigay iyo dagaalka waxaa ku xigay sufraarkii biyaha uu ku qaadanayay waxaa ku xigay jeedalkii oo dabada oo dabada sida bookaaradda sidii sidii sida bookaaradda usoo daba laaban ayaa ayaa maaragtaa ayuu ku jira oo bircad oo maaragtaa lacaga ayuu lahaa intaasuu nu- iyo iyo rugu lahaa hugiisiina waniga kuu sheegay boosari iyo maaragtaa gudhate iyo kabihii kabuhu way xardhanaayeen xaggaa hore suuq ballaadhan bay ku lahaayeen xaggaa dambena suuq ballaadhan bay ku lahaayeen xaggaa horena indhal lugaha eh, maaragtaa lugta celisa oyna hare u dhaafin sidan imika badda ay leeyihiin ah, kuwaniba leeyihiin iyay lahaayeen habluhu waxay lahaayeen maaragtaa baradii saddexda fardood ee garayska lahayd dhixidhkii daraamuuskii oo xaggaa hore ka laalaada dhaclihii ooy dhexda ku giijinayeen oo afka shucbiya ku leh jarihii oo ilacyo weeyaan sureeradan weeyaan eeg sureerada ayaa lagu tixi jiray waxaana laga samayn jiray eh, saynta farse ee dabada ama saynta lo-da ee dabada kaga taalla baa dabada dheer dee lo-da de kaga taalla ayaa maaragtaa ay ka samaysan jireen kabahoogu waxay ahayd kaba daba ballaadhan xagga horena u dhuuban suun ballaadhan xagga hore ku leh dabada kuma lahayn ma xagga dambe ciribta kuma lahayn indhal bay ku lahaayeen sida ragga xagga hore waa la xardhiyey kabaha kabaha ragguna way xardhayiin Een, labada dhagood ay labada kabood leeyihiin waa la rigi jiray wa- waxa tolay yar oo yar yar yar yar iyaa lagu xardhi jiray kabaha ragguna saasay ahayd afka yare hore way soo la soo godi jiray si turanturada ayna dadku ugu turanturo sidaasay kala ahayd kabaha imiga aad tilmaamtay oo kale ee ama ragga iyo dumarka maxaa laga samayn jiray waxaa laga samayn jiray geela iyo lo-da ayaa laga turi jiray labadu isku mid bayna saanta geela iyo saanta lo-da tolanka lagu tolayo saanta geela ama saanta lodo labadaba waa lagu toli jiray abwaan muuse axmed carab hadaynu halkaa su-aal kale kaasii weydiiyo waxaa jiri jiray kaba kale oo laga samayn jiray taayir kabahaa shaaga laga samayn jiray goormay bilaabeen basilada kuwaasi waxay bilaabeen shan iyo kontonkii shan iyo kontonkii eedhadeed ayay maaragtaa iyo iyo iyo wadanka soo galeen gumaysigaana ka aabbaha gumaysiga ingiriiska ama talyaaniga iyo balaayadaa watay markaa baabuuradii gaboobay ee ee- iyo shaagii qarxay ee la iska tuurayey unbay rag soo garteenoo waxay ka fikireenun kolka roob gudoo kama ogi kuma socon karayaade kamii saantii waa lagala baxayaa dhulkii odax baa jirta waxa jirta carabanadhi baa jirta ma garanaysa odax yaroo dhulka ku wada aasan baa jirta dhagax baa jira qoriku wareebayaa jira dhulkii daad baa socda dee kuwa daad ka bixin mayse ma garanaysa dan la helay bayba noqdeen ma garanaysa dan la helay bayba noqdeen ya wa- marka markaasaa kaba laga dhigtay ba dee haye cawaala cagashaagle waa kuwa rag la baxay dee cawaala cawaala kabashaagle waa kuwa la baxay dee
haddaynu halkaa kasii anba qaadno waxyaabihii soomaalidu isticmaali jirtay cimiladu bay kala duwantahay wakti dhulku waa kulay waktina waa qabow wakhtiyada qabowga maxaa laga gashan jiray wakhtiyadaa hore waqtiyada dadkii hore dad dadkeenani dad dux ku- dux bay cunayeen magarata wax dufalle ayay cunayeen hilib bay cunayeen wa maaragtaa baruur bay cunayeen iminka haddii lagu dhiibo maaragtaa wasad yar oy baruur leedahay baruurta waa iska reebaysaa baruurta jidhkaagay dhisaysaa jidhkaagay dhaqaysaa daxantay kaa celinaysaa subagu iminka kolka badmaysa hadda kolkiina firag iga daabad odhan raggii hore ubaydii bay isku- i- isku fuurinayeen ma garanaysaa neef bay keligood qalanayeen ishiraan oo hawdkaa ula baxayeen oo isku buulan jireen si rag ha iskaga celiyaan markaa dhaxanta ma waxa ka celin jiray baruurta iyo subaga iyo waxaa dufan kale duxda ay cabayaan yaa ka celi jireen waxay huwan jireen maana jirin iyaga waxay huwan jireen dharkanay xidhi jireen dharka dharkan maaragtaa dhar etoobiya laga keeno magaraysaa qaraweyna xagga etoobiya ka imi jiray iyaga xabashadu ay lahayd magaraysaa oo giraankana casaa ama madoobaa ama akhtar ahaa magaraysaa na waa la soo iibsan jiray ma garatay Een, maradii dee maaragtaa maraykaan ayuu dharku ahaa maraykaan iyo maxamuudi labadaasoo ahaa maraykaantuna way qaro weyneen iyadaaba u bustaahay su-aal kale markaan ku weydiiyo muuse een, adoo dhaqanyaqaana in badanna soo jiray in badanna lagaaga sheekeeyey dadka soomaalidu wax ma beeran jirin wakhtiyada hore wakhtiga beerashadu mar dambe ayay ahayd xoolo dhaqato iyo xoolo raacatay ahayd cad iyo caanay cuni jirtay waxyaabaha u soo raaci jiray cadka iyo canaha maxaa ka mid ahaa eed aduu garaadaysatay waalidkaana u garaadaystay ee uu kaaga sheekeeyey waxa weeye horta mid waa lama horaan ma garaysaa weligaaba hilib cun weligaaba caanaacab mid waa lama horaan hadhuurhka iyo carabixida ama garaaxan u naqaano waa lama horaan oo labaduba waa la cuni jiray oo la karsan jiray awal iyo aakhir waa la iskaga horreeyey oo la iskaga dambeeyey waa hidiya dhaqan aan gaboobay weeyaan meeshana waxa ugu macaan ee maaragta wax la cuno soomaali baa leh iyo iyo maaragta etoobiya adduunka wax la cuno oo dhadhama oo maaragtaa dheef leh oo jidhkaaga dhisa waa garow ayaha raabixi heed qamadi ma garanaysaa burtuqaanka wax kasta iyo iyo dee qutradeeda weeyaan ma garanaysaa nimankani maaragtaa bariiskana beertaan iyo waxa na- nafaqo ma leh
dad badan oo reer guuraaya oo soomaalida oo aanu garowguna gaari jirin geleyduna gaari jirin waxay sheegaan inay cuni jireen bariiska oo bariis cad oo xeebaha ka soo degi jiray iyo timirta intaa ay cad iyo caanuhu soo raaci jiray deegaan ahaan dhinaca waxaad moodaa inay u dhowaayeen beeraleyda harar oo kale loo safran jiray ee harar iyo deegaanada wax beeranayay soo taasi ma jirto herer baa loo safra jiray kowladeed herer baa loo safra jiray horta dhukeynin hortula been qodaal ma lahayn laakiin qodaal iyo meel wax ka baxaanoo loo safra jiray etoobiya ahayd oo garowga iyo haraaba haa herer baa laga soo qaadi jiray waxaa isku furnaa saylac iyo iyo herer baa isku furnaa buugaanteed iyo taariikhdeed waa la hayaa
ugu dambayn adoo dhaqanyaqaana aynanu ka waramayno noloshii hore ee soomaalida ee sooyaalka ahayd ee dhaqanka ahayd dadka soomaalidu waxay isticmaali jireen ama markay xanuunsadaan ama markay dhaawacmaan daawooyin dhaqameed baa jiri jiray daawo dhaqameedka ay soomaalidu isku daweyn jirtay markay bukoodaan ama dhaawac soo gaadho intii adoo aad garanayso amase intii lagaaga sheekeeyey kuwee ka mid ah
inta geeda kuwaa iminka maaragtay nagu horbeeray soo arkimaysa ee hoteelka saw aw beeray waa dawo mana garanayno geed kastiba geed aan dawo ahayn ilaahay dhulkooma soo daadijin Si- sogsogta soo geli maysa waa dawo maxaa lagu daweyn jiray xamada dumarka ku dhacda ma garanaysaa ayaa lagu daweeyaa maxay ahayd xamadaas xamadan dawaa carabka ayaa jeexjeexda ma garanaysa waxaa jirtaa geed la ydhaahaa maaragta iminka seerahana waa daf magaciisiiba ayaa iga siibtee geedka haa geed gofle ayaa la ydhaahaa kolkuu gofluu kugu dhaco haa cunaha ama ilkaha oo kaaga dhaco geed kale oo isna isna la yidhaaho xayramad maxaa lagu daweyn jiray waxa lagu mabaasiirta isaguna iyuu ka dawaya ma la cunayaa markaa mise waa waa la tumayaa haye waa la tumayaa ma garanaysaa waa la tumayaa markaa mabaasiirta ayaa ayaa lagu daweeya waxa jabuuta la keenaa Eh, qasaqaa yara tabaad ka soo garabays ku far baa laga siiyaa jabuuti
qofku markuu dhaawacmo ee nabar ku dhaco kuway ahaayeen geedaha lagu daweyn jiray geedaha ka mida waxa weeyaan maaragtaa geed iminkuu dhulka yimiday waa geedka dee kelidi noolaha waad aragta soo maa waqtiyadaa hore ee soomaalidu markay nabarku ku dhaco waa kugu socdaa geedka geedkan maraaga soo garbays maraaga qoloftiisa iyo galoolka qoloftiisa ayaa la engejiyaa waa la tubaa naburadaa lagu dhayaa naburada ayaa lagu dhihi jiray waa dawo haye geedo badan oo caynkaasa xambuuda caleenteeda iyo iniinteedana waa lagu dhayaa naburada marka geedkaa mintiqsi waa geedka jika weeyaan ee unan aqalka aqalka lagu shido wuu ka baxsanayaa iyo faaraxyood faaraxyood geedkaa dhana maganaysa haa faaraxoodka intaba wuu ka baxsanayaa waa geedaha jika weeyaan ee dadkeennii hore isu dabiibayeen waa geedo badan
intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan ku soo qaadanay noocyada agabkii kala duwanaa ee soomaalidu waqtiyadii hore isticmaali jirtay iyo wixii ay ka samayn jireen agabkaasi oo iskugu jiray kuwii cuntada kuwii huga u ahaa ee ay xidhan jireen iyo sidoo kale soortii ay karsan jireen ee gasiinka u ahayd waxay noogu marti ahaa muuse axmed carab oo ah abwaan aqoon u leh dhaqankii hore ee sooyaalka soomaalida waxaana dhegaystayaal idinla socodsiinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good oo boorama idinka soo diyaariyey barnaamijka tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij la mid ah barnaamijkan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso badan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiinayey barnaamijka sooyaalka dhaqanka halka aad dhegeystayaal kala socoteenna waa v o a haatanna ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
aad baad umaasan tahay nuur kulan wanaagsan shalay waxaa la dheelay kulmo ka tirsan koobka yuruba league waxaana maanta dhici doona kulmo kale oo iyaguna ka tirsan horyaalada kala gedisan ee dalalka yurub qaarkeed yuruba league gruubka e bayn liverkusen ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga f c zurich naadiga resgardna waxa ay la ciyaarteen naadiga e e k lamanka e brajo ayayna goola la-aan ku kala baxeen celtic ayaa waxa ay guul muhiima ka gaartay naadiga racing ball sport lisbeg laba gooli gool ayayna kaga adkaatay sidoo kale kulamada kale ee xiisaha badan waxaa ka mid ahaa kulan dhex maray kooxaha arsenal iyo sporting club de portugal oo kaas uu ku dhammaaday goolla-aan bareejo ebery ebera gruubkaasi e waxaa hogaaminaya naadiga arsenal oo toban dhibcood iska leh kooxda sporting club de portugalna waxay leedahay toddoba dhibcood kulmada kale ee shalay dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah oo isha lagu hayay kulan dhex maray kooxaha kubadda cagta ee a c milan iyo kooxda real betis ee dalalka spain iyo sidoo kale dalkaasi talyaaniga kala socday gool iyo gool ayay kulankaasi ku dhammaaday olombiakos ayaa shan gool waxa ay ku dardartay kooxda dedenling oo markaasi gool keliya dhalisay gruubkaasi kooxda kubadda cagta ee real betis ayaa hogaaminaysa sideed dhibco ayaa iska leedahay milan iyo olombiakosna hal dhibco ayaa waxa ay ka hooseeyaan kooxda betis oo koobkaasi gruubkaasi kooba yuruba league gruubyada daladheelayo markaasi ku hogaaminaysa naadiga rabid wen waxa ay la dheeshay naadiga vilreal goolla-aan bareejo ay kula tageen spartik moscow iyo rangersna afar gool iyo saddex waxaa guusha ku raacday kooxda spartik moscow dhegeystayaal maanta waxaa dhici doona kulmo ka tirsan horyaalada kalgedisan ee yurub qaarkeed seriada dalka talyaaniga fresnen waxay la dheli doontaa naadiga fiorentina naadiga levente real sociedad ayaa sbain liigaha laga dheeli doonaa halka bundesliigaha jarmalkana ay markaasi wada dheeli doonaan kooxaha hanover iyo walsberg haddaan dib ugu laabano kulamada kale ee yuruba league ee shalay dhacay marka kulamadaasi xiisaha badnaa ee dhacay waxaa sidoo kale ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee lazia ayaa la dheeshay naadiga olombic marsee ee waddanka faransiiska ka socotay laba gooli gool naadiga dalka talyaaniga ka socday ee slazio ayaa ku wadnaatay naadiga kubadda cagta ee apollon waxay la dheeshay naadiga entracht frankfort oo jarmalka ka socotay waxaana laba gool iyo saddex ku adkaaday naadiga frankfort gruubkaasi oo gruubka heja waxaa hogaaminaya entracht frankfort oo labiyo toban dhibce iska leh afar kulanoo ciyaartay lazio ayaa sagaal dhibce iska leh maqse iyo naadiga apollonna min hal dhibc ayay iska leeyihiin waxaana ay kasii jajabteen oo ay kasii dhaqaaqayaan kasii midahashaha koobka yuruba league ee sanadkan waxyaabaha kusoo korra natiijooyinkaasi waan idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto ciyaarihii ayaad degeysanayseen markan dhegaystayaal dhinacii sugaanta intaan dib ugu laabanin nuuraan ka codsado inuu inoo dulmano qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka nuurhay mahadsanid jamaal maamulka madaxweyne trump ayaa adkeynaya dadka magangeliyadoonka ah ee dalkan soo weydiisanaya magangelyada ee kasoo gelaya xadka maraykanka iyo mexico waxaana uu sheegay in cid kasta oo si sharci darro ah kusoo gasha maraykanka aanay sharci u heli doonin magangelyo amar cusub oo ay si wada jir ah usoo saareen hay-adaha cadaaladda iyo nabadgelyada qaranka ayay ku sheegeen in madaxweynuhu uu awood buuxda u leeyahay inuu adkeeyo sharciga dadka magangelyadoonka ah ee soo gelaya maraykanka xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay qeybta waqooyi ee gobolka california kadib markii uu dab xoog badan baabi'iyey deegaano ku yaala dhinaca waqooyi saraakiisha debdemiska gobolka ayaa sheegay in dabka uu baabi'iyey magaalada yar ee paradise tiro dad ah ayaana lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen dabka hase yeeshee ma cadda weli inta uu la egyahay khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah dabka ayaa gubay dhul gaaraya sagaal iyo lixdan kilomitir oo iskuweer ah waxaana uu ku qasbay dadka magaalada in ay ka baxaan saraakiisha ayaa ku waramay in dabka la filayo inuu kusii faafo deegaanada kale ee u dhow magaalada paradise magaaladan uu dabka aafeeyey ayaa dhacda inta u dhexeysa bariga jico iyo waqooyiga sacramento waxaana ku nool dad gaaraya ilaa iyo lix iyo labaatan kun oo ruux
nuur ayuu kaasi ahaa oo qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka inala socodsiinayey halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a mar kale dhegeystayaal duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhinacii heesaha haddii aynu jallecno fanaanada yurub kenya iyo heesta tallaabo ayaan idin soo qabanana
hadduu ruux daacad yahay jacaylkuna uu dardaro sidaydana uu degdego hadduu ruux daacad yahay jacaylkuna uu dardaro sidaydana uu degdego dushiisa laga shaxaa duflalba loo yaqaan wabi wou degayo duflalba loo yaqaan wabi wou degayo dushiisa laga shaxaa dushiisa laga shaxaway dareen cadow aan ka qabo shishiiya meel durugu sanba dareen cadow aan ka qabo shishiiya meel durugu sanba dulankaan ka eegaye docdayda inuu fadhiyo iyaan taladaba ku daray dareen cadow aan ka qabo shishiiya meel durugu sanba dareen cadow aan ka qabo shishiiya meel durugu sanba dulankaan ka eegaye docdayda inuu fadhiyo iyaan taladaba ku daray dadow booran dadliqa kulba layskaga daya dadow dadow booran dadliqa kulba layskaga daya qubsimu ogow dadow qubsimu ogow dadow halba lagu doorsadaa halba halba lagu doorsadaa halba lagu doorsadaa halba halba lagu doorsadaa hadduu ruux daali yahay samuhu uga daraa adoo adoo heestaasi dabacsan iyo codka yurub geenyo ayaan ku soo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna afarta galabnimo waxaan idinku dhaafaynaa dhegaystayaal sidaa iyo duhur wanaagsan uga daraa